maanta waxaan idinku yeeray inaan ummadda la socodsiino wixii xog aan ka hayno abaartan dheeraatay oo muddo socotay haddaan xaaladda guud idinka waramo abaartan waxay soo bilaabatay laba kun iyo afar iyo tobankii bay deegaanka puntland qaybihiisa badan ku bilaabatay waxayna ka bilaabatay roobabkii oo seejiyey xilli roobaadyo seejiyey ayay ku bilaabatay waxaa u raacay abaartaas soo socotay colaad saddex geesood ah oo iyaduna mushkilad kale ah oo dhinaca galgala iyo dhinaca gaalkacyo iyo dhinaca muxuu ahaa qandalo saddexdaba ka hareereysay iyadoo abaartii lagu jiro waxaa intaas ku sii darmay oo abaar kale noqday doorashooyinka waayo maxay ku noqdeen waxay ku noqdeen wixii yaraayoo dowladdu haysay waxaa la kala tegey difaacii iyo doorashooyinkii ayaa la kala tegey abaartu xilligan ina haysa markaan usoo noqdo waa siman baa la yidhahdaa waa mid dhammaan puntland hadda ku ekaatay awal gobol gobol degmo degmo waxbaanu ka qaylin jiray oo muddo kasoo qaylinaynay laakiin maanta ma jirto meelaan oran karo intaan farta ku fiqno meeshaas waa barwaaqo ma jirto xooluhu meelaha qaar qaar baa idlaaday oo dabargo ku dhow oo dad dadku ka cayroobi rabaan gobolladii ay ku horumartay sida gobolka bari oo kale qaybo ka mid a waxaa la sameeyey oo aanu samaynayna intaas sahamo joogta ah baa la sameynayey oo xilli roobaadka mar kasta marka uu dhammaan rabo ayaa waxaan la sameynayey sahan in la sameeyo waxaa lala soconayay oo laisku dayey marka sahamadaas waxaa ka mid ahaa bishii may markii roobkii guga hore oo dayrtan ka horreeyey uu da-ay waxaa la eegay bal xaaladda siday ku sugan tahay waxaa lasoo helay boqolkiiba labaatan ama soddon inayan dhammayn inta roobka fiican ka heshay dalka waxaa ku xigay juulaay oo dowladda iyo hay-adda fsnu iyo fusnet intoodaas oo wada socda iyo hay-adaha kale oo humanitarianka ah oo dalka bayska ku leh ay sahan u gudbeen oo soo mareen dhulka si loo ogaado xaaladda daaqa xaaladda biyaha xaaladda guud ee xoolaha caafimaadka intaasoo dhan in lasoo arko waxaa ku xigay markii sahankaasu soo dhammaaday kii horena aanu ogeyn jilaalka hore waxaan sameynay bishii ogost abiil baan jeedinay aan u jeedinay hay-adaha muxuu ahaa qaaraanka bixiya iyo kuwa iyaga u qareemo oo halka u jooga oo hawsha u fuliya ma waxaa kaloo la sameeyey waxyaalo aan badnayn baa kusoo baxay oo way ka jawaabeen runtii meelo badanna waxbaa la geeyey abiilkaas laakiin sidii la rabay ma noqon ama jawaabtii meeshuu mudnayd waayo waxay noqotay abaar marba mar waxaa kusoo kordhaya haddaad degmo ku ogey degmadii kale oo roobka weyday iyaduna waa kusoo biiraysaa tii sanadkii hore roobka heshay oo sanadkan weyday way kusoo biiraysaa sidaas ayay u socdeen waxaa marka la joogtay marka bishii sebtembar waxaan isku daynay inaan sameyno sahan kale oo aanu abaabulay hay-adaha oo dhammi inay nagala qayb galaan interagency assessment baa la sameeyey oo loo diray dhammaan ooja ay hogaaminaysay iyo anagu waxaana loo diray wixii ka soo baxay ilaa inta humanitarianka ah websaytada caalamka oo humanitariankana lagu soo gudbiyey waxaa la qiimeeyey xaaladda abaarta kadib waxaa loo wacay oo madaxweynuhu wacay dhammaan inta meeshan degan oo hay-adaha ka shaqeeya iyo madaxweyne ku-xigeenka labaduba laba goor la kala kulmeen oo loo jeedinayay abiil madaxweynuhu abiil uu jeediyey markii sahankaas soo gudbay oo aan u gudbinay oo abiilkii ugu dambeeyey uu madaxweynuhu ka jeediyey waxaa kaloo jiray bishii oktoobar iyadana waxaan sameynay bal qiimeyn xaaladdu siday tahay oo hadda ina dhaaftay oo waxaan soo aragnay xoolaha inay meeshaad martaba ku dhimanayaan oo meyd baad ku arkaysaa dhabada hareeraheeda iska yaalla waxaad arkaysaa dad ka kici waayey meeshii ay deganaayeen oo xoolihii ku baktiyey dab ku shiday waxaad arkaysaa dhul diirmay oo daaqsin ahaa oo dabayl ka kacayso aada la yaabaysid in saxraba isu bedelay waxaad arkaysaa dad kasoo xooluhu markay yaraadeen kusoo qolqolaya wiigagaan dameeto ama usbuucyadan dambe aan idhaha toddobaadyadii hadeer u dameeyey ee meelaha tuulooyinka ugu dhow